يا أمتي ليس إلا الله يرعانا لسنا نخاف إذا ما الموت لاقانا نلاعب البيضا في الهيجاء همتنا تناطح السحبا فالأعداء تخشانا آه فلسطين والأحزان تغمرنا فالصخر من شدة الأحزان قد لنا آه فلسطين لن نرضى بذلتنا بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybta lixaad ee barnaamijka taariikhda falastiin الأحزان قد لنا آه فلسطين لن نرضى بذلتنا كيف الحياة وعيش الذل يغشانا آه xalqadii hore waxay inoo joogtay allah subxaanahu wa tacaala oo reer banu israa'iil ku salladay mushrikiin kadib muddo qarni iyo bar ah oo ay degganaayeen dhulka barakaysan ee baytulmaqdes goortaasoo laga faramaroojiyey wixii ugu qaalisanaa ee ay haysteen oo ah taabuut haddaba waa maxay taabuutka micnahaasi weyn ugu fadhiyey reer banu israa'iil attaabuut waa sanduuq ay reer banu israa'iil ku dhex ilaalin jireen alwaaxdii uu ku qornaa kitaabka towraadka sidoo kalena ugu jireen haraadiga labiskii nebi muuse calayhi salaam waxaa sidoo kale sanduuqaasi ku jiray ushii mucjisada ahayd ee nebi muuse calayhi salaam ee maska isku beddeli jirtay iyo waxyaabo kale oo ay barakaysan jireen kadib markii reer banu israa'iil marar badan caasiyeen allah subxaanahu wa tacaala ambiyadii loo soo dirayna ka dhaga adeegeen warkooda wuxuu allah ku salladay cadow aan diin lahayn oo lagu magacaabi jiray kancaaniyiintii carabta oo ka talin jiray dhulkaas sida aan horay u soo sheegnay markii uu dhibkaasi qabsaday yahuudda waxay u tageen samowiil oo ka mid ahaa ambiyadii uu allah u soo diray kadib geeridii nebi yuushac iyaga oo ka dalbanaya inuu allah u weydiiyo in jihaadka loo oggolaado si ay dib ula soo noqdaan karaamadoodii una soo furtaan taabuudkii ay kancaaniyiintu ka qaateen nebiga oo garanayay inaanay reer banu israa'iil lahayn qowl xirma ayaa ku celiyey su'aal ah bal inay jihaadka aadi doonaan marka waajib looga dhigo waxay ku warceliyeen jawaab caqli ah oo ay ku muujiyeen inay dagaalka ku qasban yihiin allah subxaanahu wa tacaala ayaana arrintan kaga warramay qur'aanka kariimka ah ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين laakiin codsigu dhabka ma ahayn waxaana caddayn u ah markii jihaadkii lagu waajibiyey inay qaarkood dabada jeediyeen ka hor intaba aanu dagaalkii bilaaban allah waxa uu reer banu israa'iil u soo saaray boqor saalix ah oo lagu magacaabo daaluut si uu ugu hogaamiyo dagaalka markay arrintu halkaasi marayso waxay mar kale reer banu israa'iil ku dhaceen imtixaankii qabyaalad cad ayay bannaanka la soo istaageen iyaga oo ka hor yimid boqorkii uu allaah u dooray ee daaluut waxayna ku andacoodeen inay iyaga uga xaqnimo badan yihiin madaxtinimada iyo boqortooyada reer banu israa'iil ama yuhuudda waxay xilligaasi ahaayeen laba faraca oo midna dhaxlo nebinimada oo ah faraca laawi ka kalena wuxuu ahaa mid dhaxla boqortooyada oo ah faraca yahuuda daaluut ayaa ka mid ahaa raggii uu dhalay benyamiin waxay ku doodeen inaanuu boqornimada xaq u lahayn ciladna waxay uga dhigeen inuusan haysan dhaqaale taasoo ka dhigan haddii uu maalqabeen ahaan lahaa inay oggolaan lahaayeen maadaama ay hantidu ahayd welina yuhuudda agtooda ka tahay wax la isku soo dhowaysto la iskuna fogeeyo allah oo qisada inooga warramaya ayaa waxa uu yidhi وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم shareecada islaamka ayaa aragti ka duwan tan yahuudda ku eegaysa madaxtinimada waxaana ka warramaya sheikh suldaan maxamed ahle maxamed annaga waxaan nahay dad mataqana ahlu sunna abaan nahay aragtida islaamkuna mataqana ahlu sunnahuna way caddahay haddii laga wado oo su-aasha ay u dhacayso ee, imaamka muslimiinta haddii la dooranayo ee, maqaasida ahlu sunnuhu imaamada ay mataqana dowladda shaqaynaysa ay mataqana qabanayso waxaa ugu horeysa iqaamat diin wa siyaasatu dunya xukunkii imaaraduna mataqana qaayadii maaha waa wasiilo lagu gaarayo maqsadkii loo baahnaa in la raba in la tago aladiina in makanahum fi lardi aqaamu salaata waatuu zakaata wa amru bilmacruuf wanahu can ilmunkar walilahi caaqibatu lumuur marka tamkiinkii waa tii lagu gaarayay waxaana la tamkiinanaya oo loo socdaa eh, mataqana maxay ahayd eh, aqaamu salaa waatuu zakaa waamru bilmacruuf wanahu can ilmunkar caaqibada dambe waxay noqon doontana ilaah baa iskale ilahay tasaxda ah inooga dhigo marka waxaa loo socda waa tamkiinka shareecada baa loo socda marka ikhtiyaarka eh, waxaa doorta eh, ahlu sunna waxa wax ku doortaan waa ahlu xallida ayaa mataqana doorta ama wax ku yimaadaa istikhalaaf iyo cahdiga ka horreeya oo mataqana magacaaba waxyaabaha loo shardiya waxaa ka mid a inuu muslim yahay walan yajcal allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila ilaahay uma yeelin wadda ay u soo maraan kuwa kaafiriinta kuwa mu'miniinta ama madax ugu noqon karaan ibnulder wuxuu sheegay ehlu- mataqana muslimiintu waxay ku ijmaaceen oo dadkii dadkii cilmiga oo dhan hayay ee de- ahlu sunnaha waxay ku ijmaaceen ana alkaafira laa wilaayata lahu cala almuslim qofka gaalka ah wilaayo uu ku maamulo ama madax ugu noqdo dadka muslimiinta ah kuma laha kaafirku hadduu murtad yahayna waa waa kasii daran yahay marka murtadiinta haddaad arkaysaan ee dowladda iyo mataqaanaa wixii la midka lagu sheegayey ee maaragta hadday rabaa masaajidda ha buuxiyaan xasan inta badan wuxuu isku soo sawiraa xasan murtad wuxuu isku soo sawiraa masaajid isagoo ku jira ayuu isku soo sawiraa oo ka, ka hadlaaya oo ka- maaragta wa in salla wasaam maaragta ku noqon maayo muslim ku noqon maayo ilaa ilahay kitaabkiisii buu buriyey gaaluu u sujuudayaa gaaluu soo kaxaystay waxaana cad nimanka nimankii mataqaana maaragta sida kiristankuba ay sheegayeen Eh, dadka kiristanka asalkooda ku raacay inay yihiin isagay kuwa lamidkiiba ay- ay ay yihiin kadalika waxaa ka mid a dhammaan ragga jooga mataqaana maaragta eh, duweelka yar loo sameeyey ee ma- maamul goboleedka maaragta, khamiisyada soo xidhay sida muuse maaragta muuse saamiri ninka maaragta iyo waxa lamidka wilaayadoodu waa wilaay- wilaayatu kaafir dadka muslimiinta ah xukun kuma laha awoodna kuma laha bal waxaa waajibaysa in la rido waxaa loo shardiyaa mataqaana qof ma- mataqaana maxay ahayd eh, caqligiisu taam yahay inuu yahay waxaa loo shardiyaa inaanay mataqana maxay ahayd inuu- inuu mataqana dukuuro dumar ahayn inuu xor yahaa loo shan- baa loo shardiya oo cabdi markaa maarata maxay ahayd maarata waa inuu cilmiga sharciga ah mataqana uu leeyahay cilmi uu leeyahay waa inuu qof ra'yi leh iyo xikma le uu mataqana u yahay taasi waa ta guud taa wixii ka dambeeya waxaa dooranaya amiirka markaa la doortay ayaa wuxuu dooranaya dadka ku haboon shaqada ee, markaa qaban kara ayuu dooranaya marka qofkaas isagana si maarata waa inuu muslim yahay waa inuu kaafir ahayn waa inuu muslim yahay xagga caqiidada marka laga eego waa inuu qof ba- baaliq oo mataqana xadkii buluuqa gaaray yahay waa inuu qof caqli leeyahay waa inuu ma- mataqana dikr yahay waa inuu qof shar- cilmiga sharciga wax ka fahmaya yahay waa inuu qof ra'yi leeyahay oo xikmad leh oo samaaxad iyo mataqana maarata ra'yigii labadiiba watay inuu yahay oo laga helayo qofka maarata shaqada loo dirayo islaamka loo dirayo waa inuu yahay Eh, taa yuhuudda ay samaynayso oo ay ku fiirinayso iyo qayrkoodba ay ku fiirinayaan iyuu ka dhashay iyo iyo waxa la midka ah wax dadka islaamka wax ku miisaaman marka maaha hadduu caqli yeesho intaasoo dhanba uu yeesho oo ay u hagaagto oo aanu ru'yada saxa ah ee islaamka wax ku eegaya aanu ku eegaynin ru'yo ka duwan dadkii muslimiinta ahaa ee ka duwan wax ku eegaya cid wax u dhiibanaysa marka ma jirto haddii markii koowaad ee jihaadka lagu waajib yeelay ay qayb ka mid ah reer banu israa'iil fulayoobeen waxaa imtixaan kale oo hor leh ahaa in daaluud laga dhigay hogaamiyaha dagaalka taasoo sababteeda ay jihaadkii uga hareen kuwo kale daaluud iyo tiro yar oo ka mid ah reer banu israa'iil ayaa u dhaqaaqay jihaadka markii ay meel dhexe marayaan waxaa ka hor yimid webi xilli ay harraadsanaayeen laakiin daaluud wuxuu ciidankii ku amray inaysan biyaha cabin qofkii hal sacab qaata mooyaane hase ahaate ee dad badan ayaa diiday amarka oo cabay biyihii webiga sidaana kaga haray kolinyadii jihaadka markaas waxaa aad u sii yaraatay tirada ciidanka maadaama ay haddaba koox ku dhaceen imtixaanka sidoo kale markii la tegay fagaarihii dagaalka waxaa dhacday in qoliyo ka soo gudbay dhammaan imtixaanadii ay iyaguna ka biyodiideen inay galaan dagaalka allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين saxaabiga ibnu cabbaas oo ahaa tarjumaankii qur'aanka kariimka ayaa waxa uu leeyahay waxaan maalinkii beder tirada saxaabada ku tirinaynay inay la ekaayeen tirada reer banu israa'iil ee la jiray daaluud ciidamadii muslimiinta ee ka qaybgalay dagaalkii beder tiradoodu waxay dhammayd saddex boqol afar iyo toban saxaabi riwaayadaha ugu badanna waxay gaarsiiyaan saddex boqol toddoba iyo toban saxaabi tani waxay ka dhigan tahay in ciidankii reer banu israa'iil ee kumanaanka kun ahaa ay safkii jihaadka ku soo hareen oo keliya saddex boqol iyo siyaado aan sidaa u badnayn waxaa ka sii yaab badan in saddexda boqol ee nin uu ka dhaqaaqay oo keliya hal qof oo lagu magacaabo daa'uud kaasoo ah haliyeygii gacantiisa ku dilay hoggaamiyihii horkacayay gaalada oo la odhan jiray jaaluud dagaalkan wuxuu dhacay sannadkii kun labaatan iyo shantii ka hor miilaadiyada waana markii ugu horraysay oo uu qisadeenna ka soo dhex baxayo shakhsiyadda daawuud calayhi salaam oo aan xilligaasi uu jaaluud dilayo nebi ahayn balse mar dambe nebi noqon doona boqortooyo adag oo reer binu israa'iilna ka hirgelin doona dhulka barakaysan ee filistiin dagaalkaas wuxuu ahaa mid uu allaah ku sharfay inta amarkiisa qaadatay oo uu ugu horeeyo daawuud qaab ninkii u diriree qowl iyo yad geystee u dulqaata qaxarkee yoolka weyn qaraacana khayr iyo ducuu heli ninkii marin qalloocshe dadka kala qolleeyee beenaha qoraayee geediga qallibayee booraamaha qodaayee qalbiyada huteeyee himilada qumbiciyana taariikhdu way qori daawuud calayhi salaam ayaa fatro la noolaa nebigii isaga ka horreeyey ee samu'iil kaasoo geeridiisa kadib uu allaah daawuud calayhi salaam ka dhigay nebi sannadkii kun iyo afaraad ee miilaadiyada ka hor wuxuu daawuud calayhi salaam la wareegay inta badan magaalooyinkii falastiin oo ay ku jirto magaalada alqudus halkaasina waxa uu ka aasaasay boqortooyo weyn oo lagu tiriyo inay tahay tii ugu weyneed ee soo marta reer banu israa'iil boqortooyadan uu hogaaminayey nebi daawuud calayhi salaam ayaa isku fidisay dhul badkiisu dhan yahay labaatan kun oo kilomitir oo isku wareeg ah taasoo ka dhigan toddobaatan iyo afar masaaxada dhulka falastiin oo dhan labaatan iyo toddoba kun oo kilomitir oo isku wareeg ahi tani waxay ka dhignayd markii ugu horraysay rasmi ahaan oo ay dowlad islaami ah maamusho dhulka filistiin maxaa yeelay wakhtiyadii ka horreeyey daawuud laga soo bilaabo nebi ibraahim calayhi salaam ambiyadu waxay awood u lahaayeen oo keliya inay diinta faafiyaan maadaama dhulkaasi ay ka talinayeen hagsuusiyiintii amuuriyiinta ee xorriyadda diimeed oggolaa boqortooyadii nebi daawuud ayaa ka talinaysay dhulka filistiin muddo afartan sano oo xiriir ahi geeridii nebi daawuud calayhi asalaam kadib waxaa boqortooyada dhaxlay wiilkiisa sulaymaan oo isna nebi ahaa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kitaabkiisa casiiska ah ku yidhi وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين fataradii uu nebi sulaymaan calayhi salaam hogaaminayey boqortooyada waxay ahayd xilligii ay ugu awoodda badnayd boqortooyada reer banu israa'iil sababtana waxaad dareemaysaa markaad u kuurgasho qur'aanka iyo sida uu uga xog bixiyey marka uu allah subxaanahu wa tacaala ka hadlayo awoodda boqortooyadii nebi sulaymaan wuxuu tilmaamay inuu isaga u saqiray umuuraha taasoo caddaynaysa inaanay yahuuddu wax juhdi bashari ah ku lahayn dhismaha iyo difaaca boqortooyadaas xaqiiqduna ay tahay inuu allah ku ayiday dabaylaha shimbiraha iyo jinka kiisa awoodda badan reer banu israa'iil iskuma dayin inay nebi sulaymaan ula dhaqmaan sidii foosha xumeed ee ay ula dhaqmeen ambiyadii hore laakiin awooddan rabbaaniga ah ayay arkeen sidaa darteed markii uu dhintay nebi sulaymaan waxay ku laabteen cirbahooda iyo dhaqankii lagu yaqaanay ee ballanburinta ahaa boqortooyadii nebi sulaymaan ayaa ka jirtay dhulka baytulmaqdes afartan sano oo buuxda marka laga soo tago faafinta dacwada waxaa nebi sulaymaan howlaha uu qabtay ka mid ahaa inuu cusboonaysiiyey masjidul aqsa sidaba uu xadiid sunanka ku yimid caddaynayo awood ahaan boqortooyadu waxay ahayd mid laga heebaysto waxaana tusaalooyin ka bixinaya ashaykh casaam abuuyaxya oo soo saaray imaam axmed raxmatullaahi calayh oo musnadkiisa uu ku soo saaray xadiid saxiix ibnu khuseyma uu tasiixiyey ibnu xibbaan uu tasiixiyey xaakimna uu tasiixiyey imaamu dahabina uu ku waafaqay raxmatullaahi calayhim jamiican xadiidkaasi wuxuu leeyahay nebi sulaymaan calayhi asalaatu wassalaam saddex shay buu ilaahay tabaaraka wa tacaala weydiistay saddexdaa shay adduunka labo ayaa lagu siiyey mid kale saddexaadna rasuulku calayhi salaatu wassalaam wuxuu sheegay inuu rajaynayo in la siiyey midda koowaaduu weydiistay nebi sulaymaan allahu weydiistay waxay ahayd hadduu xukun xukumo xukunka xataa hadduu ku ijtihaado inuu xukunka alleh iyo xukunkiisu iswaafaqaan ayuu ilaahay tabaaraka wa tacaala weydiistay waana la siiyey oo qur-aanka ayaaba lagu sheegay fahamnahaa sulaymaan ayaa lagu sheegay midda labaad waxay ahayd wuxuu ilaahay weydiistay mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdi mulki iyo boqortooyo isaga mooyaane cid kaloo ka dambaysa aanay helhaynin iyadana ilaahay tabaaraka wa tacaala wuu siiyey waxaa kaloo ilaahay weydiistay baytulmaqdis oo uu dhisay oo aada u ballaadhiyey qof kasta oo u yimaada inuu salaad ku soo tukado darteed inuu dunuubta alla uu ka dhaafo ayuu alla weydiistay oo maalintii hooyadii dhashay oo kale uu noqdo wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay fa naxnu narjuu an yakuuna allah caza wajala qad acطaahu iyaah waxaan rajaynaynaa tan saddexaadna in la siiyey ayaan rajaynaynaa aharka marka haddaynu ka duulno waxay noo soo baxaysaa in nebi sulaymaan calayhi salaatu wasalaam la siiyey boqortooyo adduunka hore aan loogu arag gadaashiina aan la arag ayaa la siiyey waxaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu siiyey ciidamo qalab junuud waxyaalo tiro badan oo shaqaynaya waxaa u shaqayn jiray jinka oo uu maamuli jiray wax ciidamadiisa ka mid ahay shimbiraha uu maamuli jiray dogaaga ayuu nebi sulaymaan calayhi salaatu wasalaam uu maamuli jiray waxaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu siiyey awood uu ku fahmo shayaadiinta uu ku fahmo jinka uu ku fahmo shimbiraha uu ku fahmo xataa quraanjadii la hadlaasay warkeeda uu ku fahmo ayuu ilaahay tabaaraka wa tacaala uu siiyey wuxuu fahmi jiray sulaymaan calayhi salaam inta aamusan iyo inta hadasha ayuu fahmi jiray ma yeedhaanka iyo yeedhaha labadaba ina haadaa lahuwa alfadlu lmubiin ayuu ilaahay tabaaraka wa tacaala yidhi haddii marka aynu soo khulaasayno qisadan hudhudka iyo balqiisa iyo nebi sulaymaan calayhi salaatu wasalaam dhex martay waxay ahayd sida ilaahay baa tabaaraka wa tacaala suuratu namli ku sheegay sulaymaan wuxuu soo uruuriyey ciidankiisii wuu socday jin baa ka mida insi baa ka mida shimbira ka mida guuto guuto ayay u socdaan kadibna waadi ay degan tahay quraanjo ayay soo mareen waadigii waa tii ay quraanjada hadashay ee ka ururtay kadibna akhiiran markii dambe ciidamadiisii ayaa wuxuu damcay in loo soo bandhigo ninka ciidanka ee qaayidkaana markii ciidamo ay bandhig samaynayaan waxaa lagu yaqaanaa in ciidanka loo soo safo guuto guuto loo soo safo marka maxaa sulaymaan loo soo safaayey guutadii jinka guutadii insiga guutadii shimbiraha guutadii xabxuushta qayba qaybahaas ayaa loo safaayey wuxuu ka dhex waayey marka wuxuu ka dhex waayey hudhudkii ayuu ka dhex waayey maruu ka dhex waayey marka wuxuu dhahay maa lii laa ara alhudhud am kaana min alghaa'ibiin maxaa ku dhacay aawey meeshi guutadii meeshan shaqadan loo diray aawey ayuu dhahay markaasuu hanjo u dhahay low cadibanahu cadaaban shadiidan aw la adbaxana aw layaatiyanii bisultaanin mubiin markii dambena wuxuu keenay war ayuu keenay warkaa wuxuu ka keenay hudhudku yeman waa war dhiilo xambaarsan weeyaan dhiiladu xambaarsan yahay waxaa weeyaan nebi sulaymaan calayhi salaatu wasalaam shaqadiisu waxay ahayd tacbiid alcibaad lirabbi alcibaad ayay ahayd adduunka meel ilaahay kheyrkii lagu caabudaayo ayaa jirtana ismuu lahayn laakiin hududku isagoo dhiillo xambaarsan dhiiladu xambaarsanyna ay tahay in ay jirto meel ilaahay kheyrkii lagu caabudo ay jirto ayuu yimi warkii marka wuxuu noqday warweyn buu noqday war aan la qaadan karin ayuu noqday kadibna waraaq ayuu dhiibay oo wuxuu ku yidhi sanandur asadaqta am kunta min alkaadibiin ayuu ku dhahay waraaqdaa qaad iyada ayaa caddayn doonta in aada run sheegaasid inaan run sheegahaynin caddayn doonta waraaqdii wuu qaaday hududkii balqiiso oo ku fadhida kursigeedii ayuu dhabta u saaray kadibna daaqadda ayuu fuulay waraaqdii bay akhriday waraaqda war yaroo kooban baa ku yaala maxaa ku yaala innahu min sulaymaan wainahu bismi illaahi araxmaani araxiim anlaa tacluu calaya wa'tuunii muslimiin intaasaa ku taalla waa waraaq dadka madaxda sida u qoraan si ka sii baliiqsan loo qoro dadka madaxda waxay qoraan war kooban oo macno ballaadhan ayay qoraan sulaymaan marka muxuu ka qoran waraaqda waraaq sulaymaana ka socotaa bisinka allaan ku bilaabay madmuunkeeduna wuxuu yahay anlaa tacluu calaya wa'tuunii muslimiin isla weyne iyo meel aad keli ku noolan kartaan ma jirto idinkoo muslimiin alla caabudayna waa inay timaadaan mana shaqadii marka uu ka dhiidhiyey hudhudka iyo shaqadii uu taagnaa nabiyullaahi sulaymaan calayhi salaatu wasalaam uu taagnaa marka isbarkadeen maxaa ka soo baxday waxaa ka soo baxday balqiisa iyo intay hogaaminaysay inay badbaadaan muslimaan ilaahay tabaaraka wa tacaala ay caabudaan marka waxaa la rabaa dadka muslimiinta ah shayga ugu muhiimsan ee ay ilaaliyaan ee dhiigooda iyo dheecaankooda uu ku baxayo inay noqoto inay taxqiijiyaan in calanka tawxiidku istaago calanka shirkigana inuu dumo in laga shaqeeyo الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان
qisaska mala awaalka ah ee ay yahuuddu ka faafiyeen boqortooyadii nebi sulaymaan waxaa ka mid ah qisada ay ugu magacdareen haykalkii nebi sulaymaan yahuudda maanta nool ayaa marar badan waxay sheegeen inay doonayaan in masjidul aqsaa hoostiisa ay ka raadiyaan haykalkii nebi sulaymaan ujeeddada ay arrinkaasi ka leeyihiin ma ahan sida ay sheegayaan ee waa inay dumiyaan masjidul aqsaa sida diinta islaamku sheegtay wuxuu nebi sulaymaan sameeyey oo keliya inuu dib u taagay tiirarhkii masjidul aqsa dhismihiisana cusboonaysiiyey waxa kale oo deliil u ah inaysan waxba ka jirin qisada ay yahuuddu sheegayaan in culimmadooda dhexdooda ay isku khilaafsan yihiin halka uu yaallo haykalka ay sheegayaan iyo nooca uu yahay qaarkood waxay tilmaamaan in haykalkaasi uu ka samaysan yahay dhagax kuwo kale waxay ku doodaan in laga qoray dahab nadiif ah halka qaar kale ay mala awaalaan in laga farsameeyey naxaas lagu dahaaray dahab yuhuudda ayaa marar badan isku dayay inay qodaan godad ku yaalla magaalada alqudus gaar ahaan nawaaxiga masjidul aqsa iyaga oo tilmaamaya inay raadinayaan heykalka laakiin ilaa iyo hadda waxba gacanta kuma hayaan danta ay ka leeyihiinna waxay tahay inay dumiyaan masjidka haddaanay helin muslimiin ka difaacda taa marka laga yimaado waxay sidoo kale yahuudda u gafeen nebi sulaymaan calayhi salaam oo la og yahay inuu hogaaminayay wakhtigii ugu awoodda badnaa ee reer banu israa'iil haddaba adigu isweydii haddii yahuuddu u gafayaan nebigii hogaaminayey wakhtigii ay ugu awoodda badnaayeen bal sida ay yeelayaan ambiyadii loo soo diray fadradii ay dacfiga ku jireen arrintaas waxaa milcisanaya ashaykh suldaan maxamed aale maxamed marka yuhuudda waa qoom maaragtay ilaahay subxaana watacaala maaragtay oo lacnaday weeyaan waxaa lagu tilmaamay almaqduubi calayhim inay yihiin suuratu faatixa waxay noo sheegtay ihdina siraad almustaqiim siraad aladiina ancamta calayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين marka saddex qolaa loo qaybsamay almuncimu calayhim oo ilaahay u nicmeeyey iyo mataqaana almaqduubi calayhim iyo kuwa ilaahay u cadhooday iyo kuwa daaliin ah marka kuwii ilaahay uu maaragtay u nicmeeyey nicmatu liimaan walislaam baa ilaahay siiyey ilaahay wuxuu ugu nicmeeyey alcilmu waalcamalu bihi cilmigii iyo camalkii qolada kaleete mataqaana maxay ahayd laga ducaystilay ilah wax naga dhigan kuwa keyrkooda ah ee mataqaanaa almaqduubi calayhimka ah naga dhigan layidhi wahum alyuhuud lahum cilmun lam yacmaluu bih yuhuud weeye waxay lahaayeen cilmi aanay ku camal falin oo cilmigii intay barteen iyo diintoodii intay diintii barteen ayay diintii ku kufriyeen ay ku camalfali waayeen ilaa diintu waxay rabtaa camalfal bay rabtaa in lagu camalfalo bay rabtaa marka tii bay mataqaanaa ilaahay ku caabudi waayeen qolada kaleetona waxa weeye mataqaanaa waa daaliintiyo ilaahay jaahilnimiyo dalaal bay ku caabudeen saasa marka maqduubi calayhim ay ku noqdeen wa abnaa qaridati walkhanaasiir intii reer banu israa'iil ahayd ee nabiyullaahi yacquub loo tiiriyey markii dambe waa kuwii mataqaanaa fitnada galay fitnada markii galena dee mataqaanaa halaagi ku dhacay wixii ka dambeeyey waxay noqdeen abnaa qaridati walkhanaasiir bay noqdeen daaqudka kuwii caabudini weeye waa kuwii dhulka fasahaadiyey waxay dhibeen ilaahi subxaanahu watacaala oo yadullaahi maqluulah bay dhaheen marka ilaahi subxaana watacaala maarata waxba ulama hadhin waxay yidhahdeen allaha faqiir ilaahi mataqaana waxa weye waa faqiir naxnu aghniyaa annaga ah kuwa qaniyada ah ilahay baa isaa u xariir ninka ilaahay dee subxaana watacala wax ka sheegay maaragtay ma ma dhaafayo tawraadka hadda beentay haystaan waxaa ku qoran in mataqaanaa ay ilaahay caayayaan ambiyada oo dhanna mataqaana maaragtay way intooda badan way way caayeen waxna waa ka sheegeen zakariya ka mid ahaa calayhi salaam wayna dileen yaxya ka mid ahaa calayhi salaam wayna dileen nebiyullaahi mataqaanaa muuse ayay caayeen nebiyullaahi daawuud israa'iilaadkood maqasheen isagana kadaalika nebiyullaahi suleymaan oo hadda ay mataqaana maxay ahayd mulkiisii iyo hawshiisaan haysan ay leeyihiin kadaalika isagana saasoo kale wacaya luud calayhi salaam nebiyullaahi nuux nebiyullaahi aadam calayhi salaam qof ay dhaafeen ma jira xaawo waxay dhaheen mataqaana waa kadaalika nebiyullaahi ciisa kadaalika ayay isagana mataqaana maaragtay ilaa isku dayeen dilkiisii oo ay ku talageleen inay dilaan nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam isagana kadaalika say uga hor yimaadeen iyo waxay sameeyeen mid hadda qarsoon marka maaha maaragtay qof kastoo muslim uu garanaya marka yuhuud lacnad ha ku dhacdo meelay joogaanba qof kastoo muslim waxaa ku waajiba meesha ku soo gaadho inuu dilo yuhuud iyo cawaantoodii inta wadata
يا مسلمون إلى متى هذا السكون وإلي في صمت مخيف تنظرون قد عاث في أرض اليهود الغاصبون ودنسوا طهري وأنتم صامتون
xalqadan waxaan ku soo uruurinaynaa dhowr qodob taabuut waa sanduuq ay reer banu israa'iil ku dhex ilaalin jireen alwaaxdii uu ku qornaa kitaabka towraadka iyo ushii nebi muuse calayhi salaam reer banu israa'iil waxay ku fashilmeen dhaqangelinta jihaadkii ay sheegeen inay danaynayaan si ay isaga dulqaadaan mushrikiintii qabsatay laakiin waxay la yimaadeen madax adayg iyo qabyaalad iyaga oo si cad uga soo hor jeestay boqorkii uu allaah u dooray ee daaluud ciidankii farakutiriska ahaa ee dagaal kala galay daaluud waxaa ka mid ahaa nebi daawuud oo markaa da'yar ahaa isaga ayaana dilay gaalkii hogaaminayey ciidankii ka soo hor jeeday oo la odhan jiray jaaluud boqortooyadii nebi sulaymaan waxay ka badbaaday sharta yahuudda maadaama uu allah ku ayiday awood aad u badan xilli ay dhibi jireen ambiyadii nebi sulaymaan ka horraysay iyo kuwii ka dambeeyey ugu dambayntii waxay xalqadan caddaysay inuusan waxba ka jirin haykalka ay sheegaan yahuudda inuu ku hoos aasan yahay masjidul aqsa ujeeddadooduna tahay in la dumiyo masjidka
آه فلسطين لن نرضى بذلتنا كيف الحياة وعيش الذل يغشانا آه فلسطين والأحزان تغمرنا فالصخر من شدة الأحزان dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa qaybta lixaad ee barnaamijka taariikhda falastiin tan iyo qaybta xigta wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
أن الغمام له عينان لن هلا دمع السحب ينعانا آه فلسطين لو أن الغمام له عينان لن هلا دمع السحب ينعانا يا أمتي ليس إلا الله يرعانا لسنا نخاف إذا ما الموت لاقانا